لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرس اللحاد من kتاaب المqdمة الحضرمية فaصل في المسح على الخفaين وxuu فsل u yahay masxida la masaxayo labada خf الخفeyn masxidda la masaxayo masxidaas waa laynoo tilmaamaya sida ay noqonayso khufeynku waa bahalo lugaha la gashado qalab lugaha la gashado oo shuruudan kitaabku sheegaya laga helay oo masixi ku asaxayo oo sidii kabihii oo kale loogu socon karo khufeyn baa la yidhaahdaa alkhufeyn axaadiid baa kusoo aroodhay masixiddaa khufeynka la masaxayo axaadiidaasna waa axaadiis mashhuur ah ama shahiir ah waxaaba la yidhi axaadiidaasi waa mutawaatir tiraday ka badatay xadda tawaatur bay gaadh oo qofkii jaxdiye oo inkiroo ma jidha yidhaahda uu ku gaaloobayo marka waxaa la yidhaahdaa saxaabo tiro badan ayaa laga wariyey masx cala alkhufeyn almasx cala alkhufeyn masixiddaa labada qof la masaxayo saxaabo tiro badan ayaa laga wariyey oo nebiga ka sheegeen calayhi salaatu wasalaam saxaabadaa tiradooda waxaa lagu tilmaamaa ilaa toddobaatan saxaabi ama xataa waxaaba la tilmaamaa ilaa siddeetan saxaabi inay gaarayaan saxaabada ayaga ilaa siddeetan saxaabi xadiidaas waxaa laga wariyey toddobaatan ama siddeetan saxaabada ka mid a saxaabadaasi waa raggii nebiga aan faaruqi jirin aلصaxaabة aladiina kaanuu laa yufaariquunahu salى اllahu عalيyه wasalam safaran walaa xadaran lamar sideed buu idinka qabtay safar iyo nagaadi midna nabiga kamay hari jirin wa min athamaaniin buu yihi sideetankaas waxaa ka mida saxaabada sideetanka alcasharaة اlmubasharuun biاljana wey tobankii jannada loogu bishaareeyaa laga wariyo ka mida sideetankaas marka almasx cala alkhufeyn waa sidaa weeyaan way ka dhigan tahay qofku marka uu soo weesayso intii kale soo dhaqo meeshuu lugaha ka dhaqi lahaa baa khufeynkii oo lugaha ku jira ayuu masaxayaa shuruuddiina iyadoo la helay kale oo awal loo shardinayay inuu ansaxo waa intaa weeyaan adoo qofku negiyaho meeshiisi joogana waa u bannaan tahay isagoo safrayna oo musaafirana waa u bannaanta wax safar keliya la xiriira maaha wayajuusu waxaa bannaan almasxu baa bannaan masixid dhaqid maaha waa masixid cala alkhufeyni labada qof dushooda la masxo la masxo bedelan xaale uu yahay masxaasi ki mid ka bedela can qasli rijlayni labada lugood mayrigooda labada lugood dhaqidoodii weesada la dhaqi jiray wuu bedel ka yahay dhaqidii baa la iska daynaya waay fil wuduu'i buuna bannaan yahay weesada dhexdeeda yajuusulmasxu waa bannaan fil wuduu'i cala alkhufeyni la masxo fil wuduu'i weesada dhexdeeda marmar baaba yajuusu keliya usan ahayna sunno tahay inaad la timaado inaad khufeynka masaxdo maxaa ka mid a qofkii wuxuu is arkay isagoo nacsan oo dhibsanaya masx cala alkhufeyn shaygaa sunnaha mar haddou dhibsanayso naftiisu si naftiisu ugu hoggaansato oo u barato ha soo qaato oo ha isticmaalo ha la qabsado waaye waa yaalla waa qofku waa wuu isticmaali karaa hadda fayn baad dalbanaysaa waa shuruuddan waa in laga helo waa isticmaalaysaa haddaa musaafir tahay haddaa muqiim tahay waaye ama qof baa shaki ku dhasha masxi cala alkhufeyn ma bannaan yahay mise ma bannaana shaki waa ha ka baxo ha soo qaato khufeynkii ha isticmaalo waaye ama qofkaani waa dadka lagu dayanayo waa dadka lagu dayanayo iyana waa la mid ha isticmaalo ama naftiisiba u arkay iyadoo dhibsanaysa ama intuu lagu hadhaqayo wuxuuba ka baqay in jamaacadu dhaafto haddiiba ha masaxdo waa ka gaarayaa markee ilaa isagu dhaqidii uma baahan waa deg deg waaye ama qof baa weesadii ka bidhay mar baa masxu waajib noqonaya isagoo khufeynkiisi xiran ayuu xadid biyana waa haysaa waase biyo yaroo masxa keliya ku filan aan weyse u dhammayn ama hadduu masaxdana carafuu ka gaaraya xajku dhaafi maayo hadduusan masaxan oo iska daahdaaho lugaha iska dhaqdhaqdana waqtigaa dhaafaya waa waajib ha masaxdo suu carafo uga gaaro alxaju caraf xajku waa carafo qofkii dhaa carafa dhaafta xaji ma leh intaasoo masalaa ku jira waaye ama dadka jumcadu ku waajibtay weeye hadduu masaxdo jumcada waa ka gaaraya haddii kalena kama gaari karo qof la qafaashay buu badbaadinaya hadduu masaxdo waa badbaadin karaa haddii kalena ma badbaadin karo waxaaso dhan waa waajib ha masaxdo marka labada lugood baa la yidhi bedelan xaa leeyahay can kasli rijlayni way bedelka yihi inuu lugna dhaqo lugna masaxo lama ogola hadduu sidiisa labadii lugood leeyahay nin lug go-an hadduu yahay hadda waa meesheeda leanna lugtaa keliyu markaa leeyahy sidaa weeye marka waxaa lagu yidhi fil wuduu'i baa uu bannaayaha masuxuyo maxaa baxaya waxaa baxaya mayrigii iyo najaasadii la zuulinayay iyo masax ma yimaado kuwaas najaasa haddii meeshii taala najaasada la masmasaxayaa si fiican loo dhaqmayo waa la masaxayaa ma lama ogola ma suuroobayso wa shardu jawaazi lmasxi masxiga ama masixidda bannaanaanshihiisa shardigeedu oo shuruud looga jeedo shuruudeedu bay ka dhigantah shuruuddaas waa middaan gadaal laga sheegayo waa an yalbasahu iyo waxa ka dambeeya an yalbasahu waa inuu xirto qufki bacda dahaaratin dahaara dabadeed dahaaradaasoo kaamilatin dham kaamilo ah dahaarad dhammaystiran dabadeed waa inuu khufeynka xirto waxaa weeye masaladan marka hore horta intaada masaxa bilaabin oo aad rabtay inaad khufeynka lugaha gashatid markaan aad gashanaysid waa inaad gashato an yelbaso waa inuu xirto oo marto oo gashado khufeynka bacda dahaaratin kaamilatin dahaaro kaamila dabadeed oo maxay ta adoo weysadaadii marka hore dhammaysto lugihii dhaqay oo labadii lugoodba weliba dhaqay hufeynka gasho qubays haddii lagu lahaa isagoo qofkii qubayskiisii dhammaystay booraysi haddii lagu lahaa booraysigiisii isagoo dhammaystay dahaara kaamila bian laa yabqaa min badanihi lumca bar yar oo bilaa dahaaraha jirkiisa waa inaysan weli harsanayn meel aan la dahirin jaan yar ciddina hal la ekaate waa inaysan jirin ayib haddou lug dhaqo oo qofkii sii gasho lugtii kalena misna dhaqo qofkii labaad gasho lama ogola dee qofkan hore u gashay waa ma u gelin bacda kama dahaaratin kaamilatin ma gelin dahaarada ma kaamil noqonoo lug baa weli harsan waaye waxaa leeyahay siib kii hore wa an yakuuna alkhuffu wa sharduhu waa weli kula socota shardigiisu waxaa weeye masaxa an yakuuna alkhuffu khufku waa inuu yahay daahiran mid daahira khufkan lugaha la gashanayo iyo intii dhowto inay keenayna oo dadkaan tusaynay khufku sida uu yahay kitaabkii hore khufku waa inuu daahir yahay hadduu najaaso yahay najaaso laga sameeyey ama uu mutanajis yahoo najaasoobay najaaso aan la cafin lama masaxan karo ayib waa shardi labaad qawiyan wa an yakuuna waa shardi saddexaad qawiyan wa an yakuuna qawiyan waa inuu qawi yahay xoog leeyahay waxaa la rabaa qofkan inuu qawi yahay qawi an yakuuna qawiya waa inuu yahay mid qawi o xoog leh waa inuu yahay oo qawigu waa maxay waatan macnaheedu yumkinu suuroobayo mutaabacatu lmashyi socodka israacraaciis calayhi qofka laftiisa lagu dul socdo hadduu doono qofku qof iska fadhiyo curyaana ha noqdo laakiin hadduu socod u baahan lahaa bahala lagu socon karo waa inay yihiin khufeynkan lilmusaafiri biاnnisbati lilmusaafiri musaafirka markii loo nisbeeyo meesha waxaa kugu jiraa la yidhi walmuqiimi labadaba musaafir iyo muqiimba muqiimkuna in sokow socsoconaya musaafirkuna safar dheer baa laga yaaba inuu galo bahala lagu socsocon karo lagu warwareegi karo waa inay yihiin qofka musaafirka ah iyo kan muqiimkaaba iyagoo aan kala qabin waa inay ku socon karaan fi lxaajatina dan yeed baahidoodana ay macnaha ugu socsocon karaan fi lxaajati alatii taqacu fii muddati lubsi muddada la xidhan yahay baahiyaha dhacaya waa inuu isagoo bahalahan qaba ku socsocon karo booskii kabahoo kale geli karaa oo muddadu waa amis qofka musaafirkaa saddex maalmood iyo saddexdooda hameen qofka muqiimkaana maalin iyo hameen halkaa wuxuu ka qabtay masalo falaa yujziu waa shaarixa ibnu xajar alhaytamiga manhaj lqawiimka falaa yujziu ma gudaya naxwu raqiiqin mid jilicsan oo kale kuwa jiljilcsan hadday khufeynku yihiin kaasoo yatakaraq kuwa dildilaacaya bilmashi socodka lagu socday can qurbin bacda qurbi wax yar markii lagu socdo hadduu yahay wax iska dildilaacaya lama masaxan karo sigisiyaantan hadda maxay yihiin dadka ilaa dadka sigisiyaanta laiska masaxdaa waxyaalo kale laiska masaxdaa sigisiyaantan khafiifka ah shuruuddii khufeynka lagama helin la-anna waa waxaa jilicsanoo sidii kabihii looguma socon karo meel kasta lama mari karo qofku danihiisii isagoo qaba iyo xaajaadkiisii uguma soc socon karo musaafir iyo muqiim shardiga waa laga waayo shuruud kaloo laga waayana waa la helaya waa raqiiq waa wax jilicsan oo cabaar haddii lagu socdo iska dildilaacayo waay midda kale qawina maaha shardiga horena waa laga waayo qawi maaha saatiran wa an yakuuna waa inuu yahay shardi kale qofku saatiran mid asturaya limaxalil gasli mayridda maxalkeeda lugta intii la dhaqayay kuwa soo gaarsiisan waa inay yihiin markaa weysaysanaysa lugta in qadar ama in in la dhaqo ay lagama maarmaan tahay soo ma jidho intaas waa inuu soo gaarsiisan yahay canqowga waa inuu soo gaaro hadduu sida hadda sigisyaantan soo baxoo kale noocaas oo kale qof u gaaban yahay oo aan qofkiiba canqowga soo gaarsiisanayna cagta cad keliya saas ugu dhegan ama wax jilicsan noqdo khafiifa uusan as- ama mid aan asturay noqdo ma intii la dhaqi jiray ma asaxayso oo masxi ma asaxayo waay marka waa inuu asturaya limaxalil qasl xaggee ka asturaya dhinacyada oo dhan hoos iyo dhi- dhinacyada waa inuu ka asturaya laa min alaclaa xagga kore inuu ka asturo se shardi maaha xagga kore lugta marka qofka la soo geliyo soo meeshaan faraha korkooda meesha kusii aadan waa meeshii kore halkan kore meeshaa kore inuu ka asturaya shardi ma aha meeshaa kore qofku inuu ka asturayo shardi maaha cagtii baa la geliyey cagtii markii la soo geliyay halkan kore dhudhunka xiga hadduu ka muuqanayso dhib ma leh laakiin dhinacyada iyo hoos waa inuu ka asturayo laa min alaclaasi shardi maaha markaa tani waxay cagsigee tahay ama khilaafsan tahay satrulcawra cagsigeed wey waay waa satrulcawra cagsigeed marada cawrada asturaysa qofku xaggee ka soo gashaday in badanaaba kor buu ka soo gashaday kor hadduu ka soo gashaday dhankan kore uu ka soo gashaday waa inay asuran tahay qofka waxa la yidhi dhanka kore in laga asuro shardi maaha laakiin marada waa in xaggan ka asuran tahay haddaad tukanaysid haddii shaatigaadu halkan ka muuqdo guluusyadiisu waasax yihiin ama funaanad ballaaran qaba ama baal kulleytigiisu weyn yahay qaba markuu saa u rukuuca iyo een, xuduntiisii iyo hoos saa u muuqanayso salaadu ma jidho waana khatar surweeladan kaleo xunxunka ay hadda soo baxay qofku markuu rukuuco iyo markuu sujuudo iyo ay muuqanayaan dhabarkiisii iyo simihii iyo waxaas iyana kaba kama jidho waaye marka waxaa la rabaa waa culimmada hore dhexdeeda mare ku xidhan jireen markay xataa iskaba gelayaan salaada go iyo cimaamad iyo waxay wataan iyagoo xatay u asuran tahay iyagoo arrintaas masaladaa fahansan qofkaanna hadduusan bal taa xihanaynin surweelkan iyo macawistan iyo khamiiskan iyo waxaan uu qabo waa inuu iska adkeeyo o iska hagaajiyo marka cawradii iyada kor waa laga asura hoos laakiin inkaa sunnata shard maahan qofku hadduu dabaqaa kore saaran yahay iyo dabaqa saddexaad iyo kan kasii sarreeya iyo oo qofkii dhulka taagan hadduu fiirsho cawradiisa arki lahaa dhib ma leh waaye amaa khufka waa sidaa cagsigeed isaga kor in laga asturo shardi maaha dhinacyada iyo hoos maanican wa an yakuuna waa inuu yahay an yakuuna usoo wada qadadhe moogtahay maanican waa inuu yahay qofkaasi mid mancinaya linufuudi ilmaa'i biyaha geliddooda iyo fuliddooda waa inuu mancinayo iska celinayo min gayri اlkharzi meeshii yaa laga tolay oo laga dilaacshay kayrkeed wixi aan ahayn meeshaa dhib ma leh an yakuuna maanican waa inuu yahay mid mancinaya linufuudi ilmaai low suba caleyh qof soo lugaha lama gelin haddii biyo dusha looga shubo biyahaani waa inaysan haraggan qofka laga sameeyey dhexgeli karin hadda sigisyaantu marka waa iska maro haddii biyo lagu shubo soo horey ka dhexgeli mayaan horey ka dhexgelayaan biyo miyay iska celin karaan sigisyaantu jawrabeyn aljawrabeyn Khu- iyo mahalahaas sigisyaanta iyo waxaas marka bahalahan waxay ka samaysan yihiin harag ama shay adag oo aan biyihii san dhex gelayn sidii mara kuwaan waa kugu qoyaan siisiyaantu laakiin meel kasta maahee waa min kayri lkharzi meeshaa laga tolay wix aan ahayn la meesha isaga laftiisa meel baa harag aan laga tolo oo laskaga keenay sida kabaha buudka dhinacooda laskaga keeno kale meeshaa dhib ma leh meeshaa dee wix lagu shubo waa gelayaan laakiin meeshaan uu ka saman yahay wixii looga shubo waa inaan biyuhu hoos gelaynin ayb waxaa la rabaa marka sidaa inuu umasxdo shuruuddaa laga helaa la rabaa wa an yanzicahu meeshaan waxay ka dhigan taha waxbaa la soo qadaraya waxaa la shardiyaa masaxa bannaanaantiisa muddo labaad marku qaadanayo fiiri qofkii musaafirkaa saddex beri buu lahaa saddexda habeeniya saddex maalmood isku saddex beri muqiimkuna habeenaya maalin waa ka dhammaatay muddo kale uu rabaa inuu bilowdo haye muddo kale hadduu bilaabanayo iskama bilaaban karo muddada kale wa an yanzicahu baa shardiga inuu siibo almuqiimu qofkii nagaa bacda yowmin iyo waleylatin maalin iyo habeenka bacdi hadday dhammaatay habeen iyo maalinta loogu talagalay hadda ha iska baxsho walmusaafiruuna waa inuu siibo safara qasrin kii safray safaru qasri bacda alaaata ayaamin saddex maalmood ka bacdi bilayaalihaa habeenadoodii lala qabo muddadii baa ka dhamaatay labadaba ha iska siibaan markay siibaan maxay samaynayaan ha soo weesaysto macalugihii ha dhaqo markuu macalugihii dhaqay markaa ha gashado haddaa habeen iyo maalin u bilaabanaysaa hadduu muqiim yahay hadduu musaafir yahayna saddexdii beraa u bilaabanaysa muddadan bilowgeeda waa in uu si kaamil ah usoo dahaaro qaatay mar labaad muddada xaggee laga bilaabaya habeenka iyo maalinta xaggee laga bilaabaya saddexdan beri xaggee laga bilaabaya wahtana marka qofkan safray buu ku yidhi safaru qasri intee maalmood buu leeyahay saddex maalmood iyo saddexdoodu habeen waa isku saddex beri intaasuu leeyahay safaru qasri maanta intee weye kan mucaasirkaabaa kuu sheegaya waaya labadan sheekoo xudiin alkurdi iyo xudiin aljaraax waa waxa u dhigma buu yidhi ay maa yucaadilu lambar saddex sooma jeedaan waxa u dhigma siddeetan iyo laba kilomitir iyo kilomitir berki siddeetan iyo laba kilomitir iyo kilomitir berki waa pointy five siddeetan iyo labo dhibic shan sooma jeedaan masaafatulqasriga hadda mar kasta la raadinayo masaa-il badan baa ku xiran salaadda intee baa la qasrin karaa nikaaxa masaafatulqasriga la sheegaya waa imisa qofka safray qofka sooman oo afurka u bannaan yahay oo safar galay waa imisa masaafadan waa intaa maajid alxamawigana isna taqriirkiisa aan fiirino sidoo kale buu marayaa oo wuxuu leeyahay safarkaas safara qasrintaas isaguna intii oo kale ku sheeg siddeetan iyo laba kilomitir iyo badh waka qaabkaasi ku socotaa marka muddada xaggee laga bilaabaya wabtidaau lmuddati muddada bilowgeedu min alxadai buu ahaaday xada oo bacda lubsi xirasho dabadeed ahaad muddada hameeniya maalinta ahaa ama saddex beri aha bacda alxadai min alxadai min nihaayati اlxadai xada dhammaadkiis bacda lubsi ah xirasho dabadeed intaa khufeynka xiratay bacda kamaali dahaara weesaa ku xidhatay soo maaha weesadaas marka u horeyso ay budho baa mundadii kuu bilaabatay haddii hameeniya maalin ahayd iyo haddii saddex beri ahayd maalan saaka hadduu khufeynka xirtay weese qabay maantoo dhan oo weese qabo duhur ku tukado casr ku tukado maqrib ku tukado cisho ku tukado weli weesadii kama burina muddadii weli ma bilaaban muddadii waxay bilaabanaysaa markii weysadaas ka budho xadadkaas baa laga bilaabaya oo bacda lubsi ah intuu xirtay dabaadeed xadadka koowaad uu ku yimid oo weysadaa hore ka buriyey fain masaxa hadduu masaxdo labadii kuf xadara nagaadi magaaladiisa aanuu joogaa ee nagaadiba ugu talagala oo u masaxda uma saafara intuu hadda masaxday dabadeed buu safra safar buu gala haye ow cakasa ama waa cagsi oo maxay noqonaysaa safar buu u masaxday soo iska nagaado awal maxay ahayd tii hore nagaadiba u masaxda hameeniya maalin ba ku talagalay waxyarka bacda safar baa ku dhashay waa dhaqaaq ama nagaadibu ama safar ba ugu talagala marka uu safarkii ugu talagalay waxyar ka bacdi waa nagaada labadaa masalo atama wuxuu taam yeelaa masxa muqiimin qof negi masixi qof negi masixi intee ah muddadiisu hameeniyo maalin intaasuu leeyahay lama siinayo saddex maalmood iyo saddex habeen habeeniyo maalin buu qofkaas leeyahay ayb waxaa la qallibayaa xadarka iyo nagaanshaha isaga asala habeeniya maalin buu leeyahy mid kastoo labadaa ka mida haddii qofku isagoo khufeynkan xiran xadadkii weynaa ku yimaado qubays loo baahdo deyana waa inuu iska bixiyo si fiican u dahaaro qaato ayib taasina wataa saasaa loo loo masaa-ishu noqonaysa wayusanu waxaa la suneeyey masxu aclaahu xaggiisa kore masxidiisa khufeynka waxaa sunnaa xagga koraa la masaxaa hay wa asfalihi iyo xagga hoose iyo wa caqibihi xagga ciribta iyo dhinacyada khuduudan jiidjiid wayusanu kownuhu khuduuda waxaa sunnaa inuu jiidjiid yahay macnaha sidai lug la dhaqayoo kale meel kasta la marin maayee sidaas jiidjiidkaayoo daliigaha ah faratas gacan saa loo saaray baa loo masaxaya khuduudan baa layidhi faraha la kala geynaya oo waxay ku fiican tahay kayfiyada u fiican gacanta bidixdaah ciribta ha saaro gacanta bidixdaa ciribta saa u saar calaa casheed gacanta midigtaana faraha dushooda u saar farahii saa u kala tagsan tan hoose iyo tan koraba buu marinayaa midaan ilaa dhulku saa usoo marsho waayo sooma jeedaan midda kalena cagtaa cadoo dhan ilaa faraha foodooda uu saasuu yiri waa saas iyo saas gebigeeduba masax laguu sheegay waa intaa marka kor iyo dhinac iyo hoos iyo ciribba waa la masax maratan weliba hal mar hal mar lagu celcelin maayo laba jeer iyo saddex jeer iyo laga dhigi maayo waa hal maro walwaajibu kan waajibay intaas waa sunne intee u yar masaxa lagu kaaftoomi karaa walwaajibu kan waajibay masxu adnaa shayin shay kan u yar masixiddi weeye shayga u yar oo min aclaahu xagga kore ah min daahiri aclaahu xagga sare ah haddou gacanta meesha u yar saa dhaho kor bes lugihi waa xilkooda waa ka dhaca tanna saa dhaho tanna saa dhaho meesha u yar oo dhanka kore a laakiin aan hoos ahayn dhinacan ahayn hadduu saa yidhaahdo ku filan masaxa lagu sheegay waaya intaasaa ku filan haddou hoos keliya ku kaaftoomo ama dhinac ama ciribta uma gudayso maxaa yeelay kuma soo aroorin in kuwaa lagu gaabsado taas baan ku soo aroorin ayib maxay noqonaysaa marka inta u yar waa inta kore meel ka mida inuu saa ugu gaabsado wey haddaba fiiri walaa yusanu fi lkhufi taxjiil walaa istiicaab in lagu camimo ama lagu waxba lamaba sunnayn taas taas lamaba sunnaynba marka kutubta axaadiidta iyo shuraaxdooduna way ka hadlaane waxyaalahan aan maaragtay dad badan hadda iska masaxanayaan aimada islaamku way ka hadleen waxaan masax ku asaxayn hadduu qofku iska masaxdo oo shuruuddan laga waayey dee wax wixii waxba kama jiraan bay noqonaysa shardiga haddii la waayo mar mashruudkiina waa la waayo idaa fuqida shardu fuqida almashruud wey shardigii shayga haddii la rabay laga waayo dee wixii shardigan loo xirayna lama hayo wey saas bay noqonaysa taasina wata sayd cali waxaa laga wariyey sanad saxiixa abu daawuudkaa warinaya can caliyin karama allahu wajhah annahu qaal low kaana addiinu bira'yi diinku haddou ra'yi yahay waa taqriirkaa haysaan lakaana asfalu lkufi qufka xaggiisa hoose oo raismagaadhada iyo dhulka xigtaa cagta cad wuxuu noqon lahaa awlaa mid ku awlaynimo badan bilmasxi masixidda min calaahu xagga sare lugtu meesha boorka iyo qashinka iyo waxaas dee dhulka ku dhufanayso waa hoos diintu hadday ra'yi tahay lugta xaggee qofka xaggiisa hoose baa ka mudnaan lahaa xagga sare laakiin diintu ra'yi maaha waay wuxuu yidhi waqad ra-aytu rasuula lahi sal sl nebi maxamed baan arkay masaxa isagoo masaxay calaa daahiri khufey labada khuf xaggooda kore sunnanimo mooye hoose waajibku waa xaggan kore laakiin haddii qofka la weydiin lahaa maskaxa iskata wuxuu dhihi lahaa xaggaana dhulka xigto waa boor iyo qashin iyo waxaa taabatee hoos hala masaxo laakiin dee ra'yi weeye taas ma mana aha ra'yi diintu waay marka dadku in badan baa iska sahlada waxyaalo laga yaabo inaan salaaddii iyo weesadii iyo masxii ugu asaxaynin inay akhriyaan baa marka muhiima xadiidha iyo shuraaxda xadiidka kuso arorha ha akhriyaan fiqiga iyo shuruuddow shardinaya ha akhriyaan a'immada islaamka siday mareen ha akhriyaan waxaanay masaxanayaan haddii a'immadu aysan qabin iyo culimmada islaamku ya ama muctamadkooda uusan qabin dee inuu sameeyo ma waa inuu ka iska daayo iska ilaasho si cibaadadiisa iyo dahaaradiisa ay u noqdaan kuwa saxiixa oo habboon oo saxa lianna salaadan iyo cibaadadan ilaahay buu hadha uu la hortegayaa hadday weligiisba iska sameynaya waxaan waxba ka jirin maxaa u hagaagaya waxba u hagaagmaya wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab